barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo sidoo kale efemyada geeska afrika
waa duhur axad ah shanta bisha march sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jir idinkala socodsiinaya caashe ibraahim naadan caashe cuudi anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadaan idinku haynana waxaa ka mid a barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo aad ku maqli doontaan dhallinyaro bilaabay mashruuc ay ku qurxinayaan bilicda waddooyinka magaalada muqdisho halabuurka waxaa caasimadda hal qofay ka timid oo saaxiibkan hadda nala jooga annagana waxaan nahay dadkii hooshan socodsiiyey oo hooshan oo qabtay oo hadda magaalada muqdishona laga dareemayo dadka intaas gaarsiiyaan nahay sidoo kale waxaad maqli doontaan gabadh dhallinyaro ah oo ku nool boosaaso oo furtay xarun samaysa adeegyada duubista filimada iyo weliba xafladaha hiba media center bilowgeedii wuxuu ahaa wuxuu ka mid ahaa barnaamijkii shaqadoon ee shaqa abuurka loogu sameynayay dhallinyarada inta badan jaamacadaha dalka ka baxday maadaama shaqooyinkii aysan badnayn
dhinaca heesahana ee barnaamijkaad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a
codkaas hodan cabdiraxmaan iyo weliba qodobo kale ayaad kaga bogan doontaan inta barnaamijka dhallinyarada maanta u socda marka horese waxaad kusoo dhawaataan qodobo ka mid a warkii dunida
wararka laga helaya syriya ayaa sheegaya in xoogaga dowladda ay maalintii sabtida horay u riixeen kooxda daacish ee ku sugan waqooyiga syriya iyagoo gacanta ku dhigaya maamulka shan iyo toban xaafadood oo kale oo ku dhow xuduudda uu dalkaasi la wadaago turkiga iyaga oo maleeshiyada uu turkigu gacanta siinayana ay gaabis gelinayaan maleeshiyada daacish ee kasoo horjeeda indheindheeyaal ka socda kooxda xuquuqda aadanaha ee la socota syriya ayaa sheegaya in dagaalka hadda ka socda syriya ay bilaabeen kadib markii bishii hore ay la wareegeen magaalada ay ku xooganayd kooxda daacish ee albaaba taasoo keentay in askarta dowladda oo ku sugnayd shan iyo toban kilomitr gudaheed ee xarunta ugu weyn biyaha nadiifka ah ee ku dhow magaalada xalab
ciidamada dalka ciraaq oo taageero ka helaa dalkan maraykanka ayaa bilaabay in ay hore ugu socdaan bartamaha magaalada mowsil taas oo qayb ka ah isku day ay rabaan in ay ku qabsadaan goobo ay gacanta ku hayaan kooxda isis sarkaal ka tirsan milatariga dalka ciraaq ayaa sheegay in ay la wareegeen tuulooyin kala duwan oo galbeed kaga beegan magaalada mowsil intii ay socdeen dagaaladii ugu dambeeyey howlgalladii ugu dambeeyey waxaa hakiyey cimilada oo xumayd maalmihii lasoo dhaafay kumanaan rayid ah ayaa ka cararaya maalin walba dagaalada ka socda mowsil
war kale duhur wanaagsan meel kasta ood naga maqlaysaan haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo aan kusoo qaadanayno dhallinyaro ku sugan magaalada muqdisho oo bilaabay mashruuc ay ku nadiifinayaan islamarkaana ay dhir ugu beerayaan qaar ka mid ah waddooyinka caanka ah ee ku yaala magaalada muqdisho waxaa barnaamijka magaaladaasi muqdisho kusoo diyaariyey waryaheena cabdulqaadir maxamed cabdulle
cabdiqaadir mar kastaba hal abuurka waxay ku timaadaa ama waxaa hal abuurkaas la yimaada qof dadna barnaamijka ayay qabtaan hal abuurkan ubaxa caasimadda sidaan filayna oo dadka dhan ay wada ogyihiin qof ayay ka timid hal abuur kastana waa laysku yaqaanaa oo dad dhan ma wada keenaan hal qof ayaa inuu ku fikiro dadka usoo bandhiga kadibna waa la tixraaca oo barnaamijkaa la qabtaa hal abuurka ubaxa caasimadda hal qofay ka timid oo saaxiibkan hadda nala jooga annagana waxaan nahay dadkii hooshan socodsiiyey oo hooshan oo qabtay oo hadda magaalada muqdishona laga dareemayo dadka intaas gaarsiiyaana
maxamed xasan xuseen hal abuurkan ama hibadan inaad wadooyinka muqdisho gaar ahaan wadada mashquulka markaa maqnabo aada loo isticmaalo aad ka bilowdaan hawshan sayna kuugu dhalat
horta su-aasha dan ka jawaab hal abuurkan qaabka ku imaaday wuxuu ku yimid marka koowaad baahi magaalada muqdisho ka jirta rumaantii magaalada muqdisho lix iyo labaatan sano ay burbur ku jirtay maadaama burburka inslaag uu jiray ayaa waxaa dhallinyarada aniga iyo tiumka hadda hawsha aan wada wadno ujeedada ugu weyn oo aan hal abuurkan markii aan keennay oo u shaqaynayo waxay tahay in annaga magaalada muqdisho aan wax ka bedelno oo khaasatan dhallinyarada maadaama inta badan lagu eedeeyo inay yihiin kuwa aan waxba qaban karin ama tahriiba ama waxyaaba aan bulshada u fiicnayn sameeya annagoo taas ka duuleyn ayaan hal abuurkan hirgelinay waana shaqo qaran oo aan is leenahay waa waajib idin saaran sidaasuu ku bilowday marka hawshan qaabkaasan hadda aan ku wadnaa waa jirtay marka maxaad wadada u dooratay
waddada waxaan u dooranay marka koowaad waa dan guud waxaan rabnaa inaan bulshadeena aan barno danta guud faa'iidada ay bulshada u leedahay maadaama ay dadka soomaaliyeed muddadaas lix iyo labaatanka sano ah oo aan sheegay oo burburka uu jiray ay hilmaameen waxyaabaha public service-ka la ama danta guud annaga marka annagoo dhallinyaro ah waxaan rabnaa inaan bulshadeena aan role model aan ugu noqono ama aan kudaysasho aan si ugu daysadaan waxqabadkaas taasa marka waxaan ka bilaabay inaan wadooyinka aan ka bilaabno wadooyinka maadaama ay tahay meel bulshada dhan ay ka wada dhexayso oo hadda adigan cabdiqaadir okay ah gaari aa wadato aad meeshii aad maraysa ay tahay oo ay dadku wada leeyihiin sidaas daraaddeed marka waxaan u istaagna maadaama meelihii dadku ay wada lahaayeen laga aysan sidii la raba aan looga shaqaynin oo la hilmaamay oo inta badan xoogga la saaray muxuu ahay qeybaha kale muxuu dalku ahaan lahaa ama dowladdii siyaasaddii waxyaabahaas maadaama dadka ay ku mashquuleen annagu marka waxaan dooranay inaan ku mashquulno dantaas guud iyo howlahaas qaran oo aan isleenaha bulshadiinna waxaad gaarsiin doontaan fariin aada u wanaagsan
ilhaam cilmi gabar da-yar baa tahay haddana gurigaagaan ka soo baxdaa wadooyinka nadiifinaysa waa fikir waa hal abuur see kaaga dhaadhacday
bismillaah fikirkii hal abuurka sidoo iga dhaadhacay runtii wax layska indhatiri kara ma ahan danta guud dadkoo dhan ay ka wada dhexaysaa ma jirto dad guud shakhsiyaad gooni u sheegan kara dhallinyarada waxaa caasimada oo runtii aan uga mahad celinaya guddoomiye la foole fikirkiisa hal abuurkiisa u hibeeyay dalkii dadka aniguna aan ka mid ahay dadkii fikirkaasina wax ka qaaday een ka shaqeeyay u taagnaya waddooyinka magaalada muqdisho inay ka shaqeeyaan waana waajib saaran qof kastoo muwaadina dalkuna gabari wiil ma aan xilligan qof kastoo waajib saaran aan ka shaqeynaya
marka sidee bay kaaga dhaadhacday sidee baad ugu qancisay dad baa dabcan kugu xeeldhaaban guriga waa ugu horreeya inaad wadada weyneeda markaa mukarama ka shaqeyso wallaahi horta si fudud iga dhaadhacday ani ahaanteyda dareenkaas si fududaan ku qaaday inaan magaalada muqdisho istaagay aan wadadeeda ama geed ku beera ama aan rinjiy ama shaqadaas aan qabto horta dareen fudud iga dhaadhacantay dareenkaas fududna wuxuu yahay wax meeshii ku jira waayo oo magaa wadadii oo burbursaneed dhisma heshay in haddana la cagaariyo la rinjiyeeyo la dheereeyo runtii waa dareen ani ahaanteeda shakhsiyaddeeda aan si fudud ku qaaday waana dareen qof kastoo soomaaliya soo jiidanaya inuu meeshaas istaago hawshaas uu qabto
ciise in laga shaqeeyo shaqaahi wax weyn maaha laakiin waxaa laisweydiinayaa qofku markuu halaabo kala yimaado in uu si murta dawacnimaa ku qabta in la maalgel labadayna noqotaa marka hawshana see ku socotaa
howshan bilowgeeda waxaa lagu bilaabay waxa oo annaga jeebkeenna aan ka soo bixinay garasho dowladeed iyo iyo gacan dadweynena maanan helin ilaa iyo muddo lix bilood ah oo waxay ahayd waxa annaga aan jeebkeenna aan ka bixinayna lix bilood kadib ayaan waxaa helnay xoogaha oo adi aan saas u guurnayn oo garasho dadweyne iyo xag gobol ka timid taasna wax oo oo lagu dhaqaaqi karo oo shaqo sii wadi kartana maysan ahaan hadda shaqada ilaa hadda iyo bilowgeeda waxyaabaha aan ku wadno waxaa waay wax oo annaga aan jeebkeenna aan iska qadna weli inaan dhaxnay oo dad aan hortagnana weli waxba ma weydiisan because soomaalida wax waxay qahanin oo laablakaca maanta qofka soomaaliga haddaa wax weydiisid oo berri meel oo wax yar ay ka halowsan yihiin ama shaqo aan la qaban markuu arko wuxuu bilaabayaa barnaamijka in uu yidhaahdo ee, weli waxba lama qaban lacag xaaraana la cunay waxaan injo waay waxyaabahaas marka annaga dadka waxaan tusanaa soomaali inay wax qabsan karto soomaali inay jeebkeeda wax ay kala baxdo wadankeeda ay ku dhisan karto Ee, bulshada ilaa hadda ma fahansana baahayaha gaarka ah waxyaabaha la dhaha oo wadanka uu baahay wadanka waxyaabaha u baahaya baahaha gaarka waxaa waaye laamiga markii lagu dhiso qof walaalka ama wadan walaalka oo laamiga uu ku dhiso waxa waajibaadka kuga ah waxaa waaye gurigaada hortiisa adi inaad nadiifsatid gurigaada hortiisa inaad wasaqda ka qaadid gurigaada hortiisa haddii awoodidna inaad cagaarsatid Eh, wadan indonesian ah ayaa waxaa la sheegaya nin sideetan iyo sideed jir ah muddo lixdan sano ayuu maalinba geed oo gobolkiisa uu ku beerayo indonesia waa gobolka ugu geedka badan oo hadda oo odaygaasu oo kasoo jeeda marka dadka ilaa haddana waxaysan fahamsaneen eh, waxa faa-iidada ay leedahay jihadka inay nadiif ku noqdaan eh, dhir ay kaaga baxday ilaa hadda faa-iida ma fahamsana marka hadda waxaa wadnaa labadii barnaamijna waa isku garab wadnaa in aan dadka wacyigelin aan u samayno oo aan ku baraarujino faa-iidada deegaanka ee u leedahay in dhir lagu beero oo oo wasaqda laga qaada laamiga marka labadaba waa laisku garab wadaa laakiin shaqada hadda waxyaabaha ay ku socoto waxaa waaye wax oo annaga aan jeebkeena aan ka bixina
maxamed xuseen wadooyinkan maalin baad ka shaqaysaa laakiin haddana waxba kama suura galaanoo gaadiidka dagaalka baa wadada ka dulboodaya dadka baa qashin kusoo shubaya um, dhirtii iyo xoolihii baa daaqaya meelaha qaar inkastoo hadda difaac iyo adbir u samayseen maxaad kala kulantaa
Een, wallaahi bini waxaa jiro een, caqabado fara badan oo aan deegaanka aan shaqada ka hayno aan kala kulannahay way jirtaa aba ugu horeysa inaysan bulshadu fahansanayn shaqada aan hayno Ee, run ahaantii haddii dadkeenu ayna- ay fa- ay garan lahaayeen ama fahanka hawsha aan hayno inta annaga hadda aan ku baraarugsanna in leeg hadda ku baraarugsanaan lahaayeen waxaa imaan lahayd een, in hadda waxyaabaha yararka ah oo dhacaya inaysan dhicin tusaale ahaan ee, shaqadan aan hayno dadka qaar markii la weydiiyo annagu waan aan wareysanoo kale ama aan dad bulshada dhex galno waxay u maleeyaan ee, shaqada aan hayno in ay loogu talagalay dowladdu ay qabato oo keliya oo waajib dowladda saaran oo bis uu yahay Ee, innaga laftirkeena dadka qaar waxay isleeyihiin ee, dhalinyarada shaqaynaysa ee laamigaas joogta ee afar iyo labaatanka saac u taagan qof dan la-aan iyo oo een, een, een, oo ah ama faa'iida la-aan u jooga ay ma jiro oo dhaqaale ku qaataan so marka annagoo taas ka duulayna ayaan waxaan sameynay Ee, annagoo taas ka duulayna marka waxaan sameynay in een, aanu aan sameyno team dhalinyarada ka tirsan oo aan ugu talagalna keliya inay baraarujiyaan bulshada ama baraarujiyaasha bulshada ama wacyigeliyaan bulshada tiimkaas ujeedada aan ka lehna waxay tahay in dadka ay baraan waxaana inay tahay dadku danta guudna dadku ay wada leeyihiin oo aan la kala lahayn si bulshada ay u fahamto markii annaga aan meeshaas ka tagno een, in wixii ka dambeeya ummaddu ay difaacato shaqada aan hayno waxaa jira shaq- wadan kasta wadanka sida loo loo difaacayo si lamid in loo difaaco waayo de geedkaas meesha lagu beero waxa waa ubax caasimada iskama lahan ee waxa iskale een, dhammaan waxa waa reer muqdisho iskale Ee, marka soomaalidu way mahmahdaa oo waxay tiraahdaa dadku waa laba laba nooc ay dhahaan dad indhow garad ah iyo dad indheer garad ah marka dadka indhow garadka ah een, waa dadka wax yaroo sukeeyo arka dadka indheer garadka ah waa waxa fiishinka fog waxaan ama muxuu ahaa xilliga fog waxay noqon doonaan arka ummadda bulshada inteeda indhow garadka ah marka waxaan waxay u arkaan inaysan meel wax sii jira aynan ahayn tusaale ahaan ama shaqada wax la isdhibaayo dhalinyaro isdhibaysa oo waxay qabtaan la inay yihiin laakiin dadka indheer garadka ah waxay fahmi doonaan ay macnaha ayagu fahansan yihiin waxa aysan hadda fahansanin indhow garadku oo ah geedka maanta la beero markuu hal sano jiro hadda kadib ah waxa waaye oo meeshiisa ku habadaalaa dhaco dhib badan ha soo maro duruufo badan oo ay ka mid tahay dhaqaale xumo oo ay ka mid tahay in maintenancegiis rasmina loogu talagalay uusan helin laakiin maalinta geedkaasi uu weynaado hal sano kadib oo noqdo geed weyn oo qurux badan oo laami dhexdiisa ka baxaaya waxaa markaasi dareemi doonaan dadka een, indhow-garadka ah laakiin hadda way dareensan yihiin dadka indheer-garadka ah marka waxaan leenahay bulshada een, caqabadahaas badan iska jira oo ka mid tahay in gaadiidkii dowladda oo kale si waaran loo wado kale oo shabaqyadii aan sameynay oo rumaantii lacag fara badan aan ku sameynay ay jebinayaan oo kale annaguna marka nooma saarno budget ma haysano oo dhaqaale maintenance ee muxuu ahay aad ku fund- joogtaysaan waxaan hawshan ku joogteena shaqadan oo ma ma ma haysano marka waxaa dhib nagu ah shabaqii laga jabo waxay noqonaysaa dib u kabashadiisa kale inaan nagu qaadato laba bilood saddex bilood waa dhaqaalihiis annaga nagu filan ma haysano soo marka eh, bulshada marka waxa waaye waxaan ku baraarujinaynaa mar kasta in ay shaqada annagu aan qabanayno sida dareen kale aan u qabanayno si lamid inay u ilaaliyaan taasaan ku baraarujinayna Eh, ilham waad ku yartihiin marka loo eego wiilasha marka hal abuurka gabdhaha miyaa weli hoos jira
wallaahi in- hal abuurka hal abuurka horta waa qofka ilaahay uu siiyey weli gabar kuma tilmaami kara hal abuur waa hibe oo ilaahay Mar hawsha xoolo waa ku yartiin baa leedahay ama hawsha ay wallaahi ka socoto wadada mashquulka wallaahi waa maya ha- gabro hadday laba hal iyo laba haddii joogaan Ha.
jandarku halkaa wuu ku dhan yahay Haye.
marka hawsha halkaas waa ku dhan tahay maxaad dhihi lahayd saaxiibada u sheegay Een, saaxiibadeeda waxaan u sheegi lahaa horta een, danta guud dadkao dhan ay ka wada dhexaysaa Een, qof kastoo muwaadina inuu qaranku u adeego waa waajib saaran wadada marka mukarama iyo wadooyinka magaalada muqdisho iyo dhalinyaradu waxaa caasimadu een, runtii waxay u taagan yihiin waa shaqo qaran shaqada qaranna kala har ma lahan in dhexda loo wada xirtay leedahay saaxiibaday inta ku xiran fi waxaan kula dardaarmi lahay in bal horta saad moodaan ma ahane bal horta laamiga imaaday arka siday wax yihiin ee u imaada dhanar waxa caasimada shaqada dhinaciina waa shaqada shaqadeena waaye imaada aan wada qabana dalkaa naga wada dhexeeya sahay maxaad eh, gabagabadiiban soo gaarnay aada dardaaran dhigi lahayd hawshan waa hawl muddo socotay laakiin dhalinyaro badan baa weli fadhiya hal abuur iyo fikradana dabcan leh laakiin aan soo bandhigin wax yaraa inaad dib u laabta rabaa Eh, soma inaan isweydiinaan ma laga rabaa eh, laba su-aal Eh, su-aasha koowaad waxaa waaye muqdisho roobaa ka dii jira eh, siiba xagaayaa dii jira Eh, maxaa sababa xagaaga in uu di'i waayo muddo laba sano ama saddex sano eh, eh, lagu joogo Eh, midda labaad waxaa waaye roob roobkii jilaalkii oo iyo gurigii iyo aawi roobkii di'i jiray labada su-aalaa inaan isweydiina ma laga rabaa su-aasha jawaabteeda marka waxay ku imaanaysaa eh, deegaankeena ayaa waxaa eh, deegaan oo oo- oo uusan islamarkaas oo roobka uusan ku imaan karin because dhirta waxay ka qayb qaadataa mar kastaba boqolkiiba siddeetan iyo shan boqolkiiba siddeetan iyo siddeed waxay ka qayb qaadataa roobka inuu yimaado deegaankii oo nadiifsan wuxuu ka qayb qaataa roobka deetaankiisa Eh, waxaan kula talinaa dhammaan dhalinyarada soomaalida meel kasta ay joogaan Eh, qof kastaba hal abuur ayuu leeyahay Eh, laakiin meel uu kusoo bandhigo ma laha Eh, waxaan dhihi lahaa maskaxdiina ruuxa eh, haddii aadan waysiin meel aad kusoo bandhigtaan bal isku daya in aad mar un aad ka dhawaajisaan oo waxa fikirkiina ama laabtiina ka guuxaya waa nogsanaha boqolaal dhalinyaro hadda muqdisho ku nool gobollada ku nool inay leeyihiin hal abuur laakiin in ay isruuxaan oo oo- oo oo ay ay- ay ka mira dhaliyaan fikirkooda ayaan eh, kusoo yani aan ugu kula dardaarmaya qofkii raba tala iyo garabsiinna annagana markasta diyaaraa ulan nahay oo ka dhalinyaro ahaan halaabur waa soo aragnay wax badanna waa kasoo shaqaynay qofkii hore socod rabo kaleeto oo in halaaburkiisa eh, fikir ama loogu kordhiyo rabe iyo tale iyo tusaale iyo diyaaraa ulan nahay Eh, intaas ayaan kusoo gabagabay waxaan u malaynaa gabagabadii barnaamijka maraynaa aniga waxaan kusoo gabagabayn lahaa een, horta hal abuurka dhalinyarada soomaaliyeed maskax waxaa ku jirto aada u wanaagsan oo aan aaminsanahay in ay wax badan ay qaban karto laakiin eh, inta badan dhalinyarada waxa waa waa la habsaamiyaa oo xitaa waxaa laga yaabaa waxyaabaha ay higsanayaan ama hal abuurkooda inay laba shayba ay u suurtagaloweyso inay- inay suurto gasho inay laba shay ay ku imaato qodobka koowaad inay inaysan helaynin waxaa la yidhahdo een, muxuu ahaa fund resource ama ilo dhaqaale ilo dhaqaale ee ku filan Eh, tusaale ahaan markii hal abuurkan oo qofka dhalinyarada uu keeno haddii uu waayo in wax dhaqaajiya oo dhaqaale ku bixiya haddii uu waayo waxaa imaanaysa in hal abuurka uusan meel tegin marka waxaan dhihi lahaa eh, bulshada soomaaliyeed ama ganacsata ha noqoto ama bulshada qeybeeda kala duwan hal abuurkii dhalinyarada iyo aqoonta dhalinyarada ku jirto waxay u baahan tahay in wixii ay soo jeediyaan oo hal abuur ah oo wanaagsan in hal abuurkaas la hirgeliyo waxaan hirgelin kara in dhaqaale loo bixiyo gaar ahaan dowladoo kale waxaa la rabaa inay samayso centers ee loo- dhalinyarada fikradahooda wanaagsan looga dhagaysto Ee, markaas waxaa imaanaysa in intaas malaayiin dhalinyaro soomaaliyeed in qolo kastaa ay fikir keento fikirkaas ay keento wuxuu noqon karaa marka fikir hirgala sida midka hadda annaga aan wadno oo kale qola dhalinyarada ka mid a waxay keeni kartaa security faa'iidada waxyaaba wax ka bedeli kara qola waxay keeni kartaa businesska wax wax ka bedeli kara qola danta guud qolaba wax bay keeni kartaa marka eh, waxaa ani kula dardaarmi lahaa eh, inta i maqlaysa eh, v o a ku xiran eh, dhalinyarada hal abuurkooda iyo higsiga ay raadinayaan een, horta marka kuwa dowladda ha u samayso center eh, ay uga dhagaysato hal abuurkooda marka xigtana hal abuurkaas dhalinyarada ay wato ha la garab istaago ha la dhiirigeliyo shaqadii ha qabtaano marka taasaan aan ku dhigi aan aniga aan aan dhammaan bulshada aan ugu soo jeedin u soo jeeda inaan nasiib baad u yartana inaan soo xirtay
Een, bismillaah barnaamijku waa laga soo hadlay ahmiyadda halka halka hadal aan kusoo koobaya waxaa ah aan ka wada shaqayna danta guud dadkoo dhan ay ka wada dhexaysan
aad baad umahadsantihiin dhammaanteen intaas ayaan kusoo koobayaa barnaamijka hibada iyo hal-abuurka aynu ku eegayna dhallinyaro iyo wadaansare ka shaqaynta nadaafin nadiifinta muqdisho iyo qurxinta wadooyinka magaalada muqdisho maxamed xasan xuseen ciise xasan ibraahim iyo ilhaan aadan cumar oo dhammaantood ka tirsan ilhaan aadan cilmi oo dhammaantood ka tirsan ubaxa caasimadda aad baad umahadsantihiin
duhur wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socoteen barnaamijka hibadii halabuurkana muqdisho waxaa inoogu soo diyaariyey waryaha v o a cabdiqaadir maxamed cabdulle haatanna dhinacaas iyo boosaaso haddaan aadno magaalada boosaaso waxaa laga hirgeliyey xarun lagu duubo muuqaalada aroosyadaha iyo aroos aroos aroosyada iyo weliba xafladaha kala duwan oo ay si gaar ah uga shaqeeyaan shaqaalo kulligood dumar ah haddaba wariyaha v o a ee magaalada boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf oo booqday islamarkaana la sheekaystay hablaha hal curintan la yimi ayaa warbixintan soo diray yaasmiin cabdi axmed waa gabar dhallinyaro ah oo ka mid ahayd dhallinyarada ka qalinjabiyey jaamacadaha magaalada boosaaso waxay boosaaso ka hirgelisay goob filimaanta lagu duubo haddii ay ahaan lahaayeen aroosyada iyo weliba filimaanta kala duwan waxaan ku booqday xarunta oo lagu magacaabo hiba filimis waxaan weydiiyey fikirkan iyo weliba shaqadan in ay iga waranto waa mahadsan tahay yuusuf adigiyo warbaahinta v o eda shaqaalehda waan salaamaya waa ku mahadsan tahay booqashadaada hiba media center waa xarun soo saarta ama ah video production soo saarida filimada waxay qabataa dukumentiyada way samaysaa way diyaarisaa wayna duubtaa sidoo kale xafladaha aroosyada iyadoo horey waxaan u naqaanay geyga soomaalida in ay wiilal duubaan aroosyada laakiin inta badan master aysan gabdhuhu ku badnayn hiba filimis waxyaabaha ay gaarka u tahay waxaa kamid ah in gabdho ay aroosyadii duubaan meesha ay raggu ka duubi jireen diinteena islaamkana dabcan si ayna farayso waxaaraan in gabar aroosada u wiil duubo marka hibo media center waxyaabay qabato waxyaabo badan ani xaflad oo ama ha ahaato dalxiis ama ha ahaato xaflad qalinjabin ama adugu shir jaraa-id wax kasta waan duwnaa waana aanu idhid karaynaa alxamdulilahi rabbilcaalamiin shaqaaleenu hadda hiba media center waa xarun cusub shaqaaleeduna hadda waxay gaarsiisan yihiin shan iyo toban qofood oo qabta shaqadaasi
waayahay yaasin waxaan rabaa inaad sida uu kusoo bilaabmay aad iga waranto iyo sida u aragtaan shaqadan waa mahadsan tahay mar labaad yuusuf hiba media center bilowgeedii wuxuu ahaa wuxuu ka mid ahaa barnaamijkii shaqadoon ee shaqa abuurka loogu sameynayay dhallinyarada inta badan jaamacadaha dalka ka baxday maadaama shaqooyinkii aysan badnayn ardaydina ay noqdeen wax badan markii jaamacadaha intaasoo kun ay ka qalinjabinayaan aysan u qaybsami karin haayad ama xafiis dowladeed dadkii marka dahabshiil iyo haayado kaleeto oo loo kale oo iska kaashanayay arintan ayaa hirgeliyey maalgeliyena barnaamijkan hiba media center iyadoo aan ideadeena soo gudbisanaynay aniyo markaasi arday kaleeto oo barnaamijka shaqadoon ku guuleysatay ayuu ku yimi barnaamijkan waan uga mahadcelinaynaa dahabshiil iyo injoyadii lookalka ahaa hawshaan noo fududeeyey alxamdulilah rabbilcaalamiin haddana meel wanaagsan bay noo mareysaa insha allah waan rajaynaynaa inaan horumarkan ka weyn aan ku tallaabsano insha allah sanadkan markuu sanadku noo buuxsamo hadda adigu waxaan jirnaa sideed bilood sanadkii waxaa nooga dhiman afar bilood insha allah waxaan doonaynaa goolkii aan lahayn inaan ka mila dharino qaabka u duubtaan ee xafladaha bal faahfaahin naga sii tangaleeto aroosyada oo badanaa hiba media center gabdhaheedu ay duubaana dabcan waa jirtaa dhisayno aan u samayno haweenka oo sida gabadha inaan bukuyeerka qaadanayno oon kaga duubayno iyadoo labisanaysa dabcan shaqo aan wiil qaban karin baanu qabanaa gabadhii bukuyeerka wiil uguma tegi karon laakiin gabadh waa ugu tegi kartaa dabcan hadhowdina waa xifdiyeynaa sidoo kaleeto wiilashana wiil baan u dirnaa markuu is hagaajinayo asagoo timajaraa jooga asagoo asxaabtiisa la kulmaya asagoo booqasho samaynayo asagoo loo hambaliyeynayo anytime anythingii qofku uu naga dalbado kastomarka ah waan samaynaa walaal
waayahay waxaan rabaa inaan ku weydiiya inkastoo gabagaba barnaamijka inuu marayo shaqada kaamirada marka la duubayo ee siyaabo kala duwan baa loo duubaa marka qalabkeennu waxa weeye qalabka ugu wanaagsan ee la isticmaalo dabcan xirfadeennana waa mid horumarsan oo een waxaan qaadanaa tababaro tababaryaal kala duwan oo wixii ka dhinmaba ee youtube iyo meelo gaaro ay dad een cashar ku bixiyaan baa jira marka waxaan u malaynayaa een sidaan shacabka qaarkood ay noo sheegeen waxaan ku jirnaa meelaha ugu tayada wanaagsan dabcan oo filmaantooda lagu qancin karo waxa een taas ka jawaabi kara qofkii aan filin u sameynay oo dee micnihii waa ka marqaanti kacaya ama wuxuu dhahay wax wanaagsan bay ii sameeyeen ama wuxuu dhahayaa ee, ee, waxaan wanaagsanayn bay ii sameeyeen marka waa saas walaan waaya marar badan bay dhacdaa in Een, horta een, markii qowl la qabanayo wax caqabada way iska yimaadaan oo dabcan meelaan shaqa online baan caqabadii iman way jiraan caqabado mararka qaarkoodna soo wajaha laakiin ma badna annagu micnihii marka ugu horeysaan xafiiskan furanaynay ama shaqadaan bilaabaynay baan wax walba ka taxadarnay waxaa jira keydad gaara oo qofka faylal magaciisa intii lagu qorayo arooska hadduu doono ee, ee, dhowr bilooda ahaado waxaa xusid mudan intii aan waraysiga ku guda jiray in goobta ay ku sugnayd gabar aroosad ah markaas sugaysa in arooskeeda ay daawato waxaan weydiiyey waxyaabaha ay kaga duwan yihiin horay aroosyadii loogu duubi jiray gudaha magaalada boosaaso halka walaal aniga aroos baa lii sameeyeen doonay inaan qaato maanta wallaahi walaal wax badan bay ka bedeshay waxaan odhan karaa een, markii hore aroosyadana loo sameyn jiray dabcan aroosyo badan baa naloo sameeyey oo intaan xaruntan gabdhaha ay soo bixin ay wiilashu noo sameyn jireen Een, waxaa jirtay marka aad aroos geysatid oo kaleeto horta kow nin baa kusoo raacaya ninkaa kusoo raacaya de wax badan kuma qaban karo gabadhii aroosadeed lafteedii waxaa dhacda in ay yaxyaxdo xishooto ayaa dhacda maxay ahayd inuuna service badan u qaban karin baa dhacda ay u qaadan karto muddooyinkii ugu dambeeyey gudaha magaalada boosaaso waxaa ku soo badanayey gabdhaha da'da yar ee filimaanta duuba kuwaasoo shaqa abuur ka dhiganaya shaqadaasi yuusuf maxamuud v o a boosaaso
aad buu mahadsan yahay yuusuf haatanna intaanan heesta dabacsan aan idinku dhaafayno aanaan idiin soo qaban ismaaciilan ka codsada qodob ka mid a warka caalamka ciidamada dalka ciraaq ee maraykanka uu taageero ayaa bilaabay in ay hore ugu socdaan bartamaha magaalada moosil taas oo qayb ka ah iskuday ay rabaan in ay ku qabsadaan goobo ay gacanta ku hayaan kooxda isis saraakiil ka tirsan milatariga ciraaq ayaa sheegay inay la wareegeen tuulooyin kala duwan oo galbeed kaga beegan magaalada moosil intii ay socdeen dagaaladii ugu dambeeyey aad baad u mahadsan tahay ismaaciil haatanna codka macaan fanaanada hodan cabdiraxmaan kusoo dhawaada
codkaas fanaanada hodan cabdiraxmaan waxay gebagabo u ahayd barnaamijkeenii duhurnimo oo ay si wada jiradi la socodsiinaya caasho ibraahim aadan caasho cuudi anoo ismaaciil xuseen farjara tan iyo intayn afarta kulmin waxaan kaga tegaynaa sidaas maqal dambe oo xiise leh
Mama, all this magic sandhagaa ka xidho